bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsan galabta siin haytanmay baa ku mid ahaa ku dhowaad soddon kumidda wariyaalka ka howlgalaaan gudaha magaalada baydhabo ayaa seminaar muddo lama maalama oo socda geyga ugu furmay hotel horyaal ee magaalada baydhabo odayaalkii walgorodka golaha odayaasha dhaqanka magaalada baydhabo ayaa ku horjeysadeen hadalkii buntland ku weeri haayintay musharaxa lafta garan baydhabo hub in saanad militari hakuludega garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo shirka kooxda xidhiirka soomaaliya shirkadda kooxda xidhiirka soomaaliya ee ururka owa i c yaa shiraanku furmiya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda qatar oo diiri muqdisho kenya oo sheegtay intay dhistay labaatan iyo afar xubnood intiyo dileer oo labaatan iyo afar xubnood oo shabaab ku tirsanaa wasiirka arrimaha amniga taliyaasha ciidamada dowlad goboleedyada oo ku wajahan kismaaya madaxweynaha jubbaland oo faahfaahiya dhismaha ciidanka maamulada shirka ururka iskaaladowka islaamka ah oo ku furmay magaalada muqdisho maylanku hadalaya kulankii baarlamaanka geega magaalada muqdisho kuwa ladangaa qodobada dibaddana maybaa ku mid ahaa warbixina hay-adda caafimaadka adduunkii ha ku saartay wasaqda tubaakada iyo weliba hataysa oo ay gabartii andonlite jamaal kashoogti oo ka gacan seyrtay casuumaadda uu sanfadiya donald trump
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
intaasi dhegeystayaal may bahaayna qodobadii warka oo kooban haatan ha ka dhawaada warkii ofisanga munaasabadii dambileer orland ku horjeeda hadalkii puntland kuweeri oo haayay intii musharaxa lafta gareenguusa hubin saanad milatari magaalada baydhabo ah geli yaa shalay ku dhiiday hotel horyaal ee magaalada baydhabo iyo odayaalkii walgorodkana siyeedaan ku horjeysadeen hadalka puntland kuweeriya kulunkan oo lahan ku horjeediyay hadalkii hakuweeri hogaanka puntland ee haay intii musharaxa lafta garaanguso biisaanad militari lakooyi magaalada baydhaba yamaybaa ku dhihaya kulunkaas hotel horyaal ee magaalada baydhaba kulunkii yamaybaa ku qiib galay ogayaase walgorod dhallinyaro bilang iyo weliba ururada bulshada rayidka mayba dhammaantay iyo beeniyana hadalkaasay waana ka tilmaamana beensal iiraa toonaan lahayna yoona sheegay intii lafta gareen useeye muwaadin islamarkaasayna usa tartama kora jegada madaxtinimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waano qaar ku mid a ogaasyada shirka ku qiib galay oo ku jawaabay hadalka kuweeri puntland laakiin anina takadsadeelay waa walakiya may marka hore an sheegay riga gola iskaashiga le raagarow kashiri warka iyo hakubahi ini war un xalay lahunduri wayni iyo oo hiraabtun la hirgeli wayni oo koob un la jiifana ama la dhamadaasana asnay saas dartiiba galabtun shiran goboni maylana cabdicasiis lafta gareen lang muwaadin ee baydhabo ka dhaladiiw lang aaraareedii kaalawiinku jeysidiiw lang geeka baydhabo usukooyi shirgarow laka gobadi ee lakuka hadalilay walaa us haddi wada kanii jabaaw meewa lahaa may kale lahaa cabdicasiis haddii aad marka hore hama lahayti hamagaa lama jibaaroy walaad fadaas madaxweynuhu dad badan hakii la fadee dadka digir imiraflela raawo goomiyada ee maay laleeyi maay shareedii hataa ma ka hadalaayaan wali ka hadalaaya lagaam jiidi ka hadalaas maayaan dhika maas mee dabari ka hadale maayaan dhika maas mahaaw gari ka hadale maayaan dhika maas qoomiyidu qabiil ma ah dad dalbileerin degan iska filan awoodle dadle dawlad isida koro walkasta suubsada koro ummado faragelinka kahaaya buntlandlan dhisadaas una shugul ma kaliini afaarigay magalaan dad nabadeeda ana buntland allaha ku hadali jubbaland allaha ku hadali meel hebela allaha ku hadali manfedhiina lang mawaadin e koonfur galbeed an dhaladi oo kooyi lanfarigli manfedhiino lena
fargelinga harmaha baydhabo ma iskale koonfur galbeed yaa iskale harmooje laakiin lankala in ay talin ay ka talin hanin kusubi oo no golaadana ma ah may deeganay la siikil hagili hub idana ko yelili baabur yaa la hagili na tuwal un aragni ilaahay abuuray ma jiraan waana baydhabo roogna heer baydhabo marka barbagaandada in noo dhaafa fargelintana noo dhaafo baahna herbadhow geek ma baahanyin dawli baahanyin takumida gabdho shirkaha ku qayb galaan yaa sidaas oo kale miilo ku hadlay salaanku bacdishe nayleeraay horta facebook walaalka sheegaay wala ku arayaan naftirkay abdigadiis lafta gareenka leey oo walaalku sheegaay laakiin qof wal walnu owayn wal ad aragtay ku roon dheeri sidiisba meeleeraa intii walaal ku sheegna mee dad badan tartamayaan lahoo muwaadan ee wadansha isuunan dhaladiyo meeleeraa isuuna dadkaas leeka jara unuuna dadka dhon mashal reebana dad badan meeleeraa hadhawayni isuun dadkuna hadhawayni ka jara meeleeraa meebalena hawada likuweed ay ku dhaafoy lankaasay meeleeraa lankan walisan haynanti la ka sheegay meemar walba walada walada lakin sheegeen walada ragda ku roon meeleeraay foodaasay lweedii walaasayn ay ku dhaafo ilankaasay meeleeraay
shirka kooxda xidhiirka soomaaliya ururka o i c ayaa mardhow ku furmay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya shirka furay maybanus sheegay intiiuse ay shirkankiin ka horeeya muqdisho laka qobada mayba uusan mahadanageya dalalka o i c daraadada dadaalada ah iyo ka taagan rahayta soomaaliya iyo weliba xiliga ayaa ha koobase dagaalada kheyr ayaa sidaas oo kale maybaa dalalka shirka ku qiibgalay iyo koostana anti iyo sii wadaan taageerada iyo siyaayan soomaali kooxdii hiriirka soomaaliya ururka o i c iyo maybaa la aasaasay sanadkii labada kun iyo toddobadii wasiiru dowlaha arrimaha dibadda qatar ayaa hadeeri magaalada muqdisho suldaan bin saada al muriiqi wasiiru dowlaha arrimaha dibadda qatar iyo wafdowis hogaamiya ayaa mardhow hadeereen magaalada muqdisho suldaan bin saada al muriiqi iyo mayba isku mid iyo wafuuda ku qeyb galaasa shirka kooxda xiriirka soomaaliya iyo weliba wararka iskaaladowka wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise awada wasiirka amniga maxamed abuukar islow iyo weliba xubno kale oo ku tirsan dowladda soomaaliya diyaha ka dhawaayan garoonka aadan cadde arboota ku dhowaad soddon ku mid ay waryaalka howlgalaayaan gudaha magaalada baydhabo ayaa seminaar socdo muddo laba maalmood ee ku furmay hotel horyaal ee magaalada baydhabo ku dhowaad soddon ku mid ay waryaalka ka howlgalaayaan idaacadaha magaalada baydhabo ee qaar ku mid ay telefishinada ayaa seminaaran ku furmay hotel horyaal ee magaalada baydhabo munaasabadda furitaanka tababarkan oo ku dhiigay hotel horyaal ee magaalada baydhabo meeba ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka madaxa ku socotay hay-adda noseja iyo qaar ku mid a agaasimayaasha idaacado ku shaqeeyaan gudaha magaalada baydhabo madaxa tababarada hay-adda noseja ustaad faarax iyo sharaxe ujeedka tababarkii onqobadanga
oo tababarka wajaway baan teegantaa lama leego howliya dambo xuquuqda waryaha iyo nii helawse waxbarasho helay iyo million dollar markii usoo hadeereen markii usoo dhibaato robot markii usoo baahda caymis kale baahda intaas dhamaan dollars iyo waxbarasho milabisa waxbarashada milabisa lamahaas waa ku reerku jermale nasir marka fiber planet markii wararka macalmooy iyo dadoor iyo maahir wayba sugaanayni wariyaalka memberku nagadaa xubnuku nagadaa sheeda sheekadan dhikadaanay silinku nagadaa iyo waa sabab silinku nagada waayo ilaa hadda oo unun waqtigaas noo dhamaadahay sidii linku qayb gal waayo qayb badan hajeriyaatan unun walbana oo marka fursadii tababarka walaaislaamku gudahwaay iyo adeegkii beriyi ku gudahwaan marka inay qaadan doontaan maleeya laakiin inta badan marka wayba halkan oon dheerayaana wayba jira inay dhamaadu beral ku faa'iidaysada sabarada walaay kala goynan marwalba gudoomiyaha gobolka baay ale waradheere yaa ku hadlay goobta tababarka ku furumi maydka falamay asaabtay faarax iyo dadkan kale maadanka ee mandela mustafa oo makaadale وياك تمام كده بس walaago amuga dhiiweyn walaa hadaaya baayokana ku qodobkaada igood intii aan intaa ku baykatun kaga badan na qobodaygeed isku maqonayni maalin handaay tiida kale mayeedin farxsanaa inay weriyaalkii nam furaha iyo tababarka iyo maydhalay walaa taana dhigay maalinka sheegay oo waliidin tayda iniyo oyo ku maqon siin weydiisin fadan nam wil bole isu shaqay oo inay halfale jeedi marka qatanada in sheego ay may waa sidaan dowlada dhigay xuquuqdiyo dhig laakiin tan iyo lukii dhig maalan in dadka soo naftiyo ugu wala dhig eh misafum famas ah fatina eh tan lukii dhig in ka dad kiisi lati mo seen barto na tan si klee na si sheega way si klee war uma in sheegdan way ugu si klee privacy dadka in doortan dadka an shi sheegno walaaga private kan lang lang ay lang apariyo wasiirada amniga ee taliyaashii ciidanka dowlad goboleedyada ayaa ka warjahan kismaayo magaalada kismaayo caasimadda kumeeldeerka ee maamulka jubbaland iyo maybaa ku socday diyaargarowga shirla kuwada dhawaaantii meelasidiisa kuweladaan ama kuweladaan wasiirada amniga maamul goboleedyada shirkiyaasaas oo kale mayba ku qayb gala doona taliyayaashii ciidamada maamulolada puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubbalandna shirka ayaa maybaa diiradda la ka saara doona sidii la dhisa lahay ciidan iyo leyin maamul goboleedyada ee ka kooban afar kun askariya wasiirka wasiirada amniga ayaa sidaas oo kale nagada doonaan golaha amniga maamul goboleedyada iyoona samaysada doonaan golaha hooskooyowa haanghadda iyo leyin maamul goboleedyada madaxweynaha jubbaland ayaa faahfaahiyay dhismaha ciidanka maamulada madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa mayba usa faahfaahiyey ciidanka iyo ka dhawaaqan inti iyo ku dhisaayaan madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay intii fursada inka badan jubbaland iyo helo doonta ciidankaasi usaya maadaama inta badan deegaanada maamulada jubbaland ayaa kusugan yihiin al-shabaab maybana usi sheegay intii maamuladu iyo dhisa doonaan ciidan xooga oo inaskajara militari iyo weliba sirdoona shirka urarka iskaaladowka caalamka ayaa ku furmay magaalada muqdisho shirka kooxda ururka iskaashiga islaamka ayaa lakuwada intii saacadaha socda usu ku furmay magaalada muqdisho maybana shirka ergooyinka ku qayb gala qaarjo iyo hadiirana magaalada muqdisho meelo qaar kalena iyo shalay hadiiran magaalada muqdisho shirkiya mayba noqday kiin ka horeeya martigelida soomaali meelo dhegeystayaal warkaas kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo warbixin hawada wasaqda ee la xiriirta ayaa hay-adda w h johasaarti hawada wasaqda ayaa mayba tubaakada cusub ee niyo tubaako mayba iyo ku kaalmayaase waana ka dhikaasay warbixintaasi oo kubatiya agaasinka guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o maybana yay sheegase intii dhowaad ku dhowaada toddoba milyan oo ruux sanadkiiba iyo dhimadayana neefasashada hawada wasaqaysan darti ee adduunka ayaa sida isku mid ah mayba iyo geesa kanku wada jeesadana ku horseedowka isticmaalka tabaakada sidaas oo silimadana mayba meelhanku wada jeesaday ku horseedowka hawada wasaqda ee intii aragna intii taasiinaya ta tabaakada usub sidaasna mayba eray warbixinta xaku bati xafiiska agaasimaha w h o ditora tedros adamana hetis iyo mayba iyo tagibirta donlit jamaal kashogdi maybana iyo ka gacanseertay azuumaadu sanfadii trump gabirta donlit wariyaha sacuudiga andhaladi ee la dilay jamaal kashogdi ayaa sheegtay intii diiday casuumaadu sanfadii madaxweynaha maraykanka donald trump oo intii booqasho iyo kaseeta aqalka cadda lanku waramayo ee dalkaas maraykanka atis ayaa mayba ayay ka eedeystay maraykanka intiisa daacadan ku hayna baarowka dilka lankiiyo guursado fadaaya warkii dhugun sidayaalla aysan kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xilligan antaninka dhonye